danjuriore soomaaliya dalka kenya maxamed cali ameerika ayaa shalay loo diiday inuu gudaha u golo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maxamed cali ameeriko ayaa v o a u sheegay in guddoomiyaha gobolka hiiraan uu bixiyey amarka loogu diiday inuu ku galo magaalada beledweyne danjuri ameerika ayaa sheegay inuu ku guda jiro safar uu ku micneeyey safarka nabadda oo ku kala bixinaya deegaano ka tirsan soomaaliya waryaheena cabdilcasiis xuseen cusmaan ayaa haddaba danjiri ameerika ka waraystay sababta loogu diiday inuu galo magaalada beledweyne cadeynta marka hore dib u laabto safarkeyga hadda aniga aan ku maraayo wadanka magaalooyinka kamid ah waxay safar a ugu magac dara safarkii nabadda waxaan ka bilaabay muqdisho aan ka bilaabay waxaan ku xijiyey kismaayo baydhabo garoowe boosaaso amikardho boosaaso gaalkacyo cadaado dhalsomareeb guriceel matabaan aa u dambeysa kadib waxaan u socday oo aan tegi rabay magaalada beledweyne ee hiiraan saa sheegtay markaan garayay ayaa la yiri ma geli kartid magaalada waa gartay marka maxaa lagu sababeeyey marka in laguu diido walahi iyo hadda waxay dheen waxay ahayd maamulka adduunya dheheen anigana ma rabin in meesha oo buur ka dhaco oo mataqaanaa wax kale ay meesha ka yimaadaan dib baan usoo laabtay laakiin safarkeyga intii kale aan soo maray mataqaanaa si fiican oo sharaf leh ayaa laii soo dhaweeyey waa tahay waxaan la xiriiray maamulka gobolka hiiraan waxayna ii sheegeen in sababta magaalada beledweyne lagugu diida ay tahay inaad ciidan wadatay oo iyagu siday ii sheegeen aanay ogolayn ciidan inuu gobolka iska soo galo aan iyagu aanay ka warqabin marka ma jirta arrintaasi waxaa aniga iga hor yimid oo magaalada matabaan banaankeeda iga hor yimid duhur magaalada ee magaalada beledweyne iyo xogeyaha gobolka hiiraan haddana ah kismaha gudoomiyaha gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan wuxuu joogaa xamar ayaga ayaa ciidankooda wateen aniga gaari aan watay oo laakuusar ah oo iga soo qaaday dhuusamareeb waxay saarnaa dabada saarnaa qofka ilma soconin goboladaa soo maray hadda taan meeshaan oo aan joogay waa ammaan waaye wax qori aan wato ma laha ayaga ayaa la wadiin karaa maamulka duqa magaalada iyo gudoomiyaha hadda kismaha marka aniga hadda cidda ma garanayo ayagaa ka hadlaayo qof baa soo wacay dabcan hadda inaa magax sheega ma doonayo laakiin waxa weeye waxaa ayaan daro ah in anoo soo maray magaalooyin fara badan oo soomaaliya kamid ah anoo qof soomaali ah mataqaanaa oo soomaaliya in magaalo kamid a soomaaliya laii diido waan geli waayo anana safiir soo ahaan jiray oo wadanka kusoo shaqeeyay in laii diido waxa weye wax ayaan daro waa tahay laakiin waxaan doonaya dadka inaad fahansiisid ambasador cali america in matabaan adigoo jooga ay uu kusiimihii guddoomiyaha gobolka hiiraan ku yimaado oo matalan dee ciidan ilaalaha wata oo uu ku kaxeeyo uu ku galbiyo oo uu damacsanaa inuu ku geeyo magaalada beledweyne in laguu diido lagu hor istaago isagoo kusimihii kula socdo meeshaas far baa ku godan marka maad sharaxaad ka bixisid walaa faray u godan tahay waxa weye waxay aniga hadda aan maqlay waxa waaye guddoomiyaha gobolka ayaa soo wacay oo yiri safiirka ma geli karo hiiraan
sababna makuu sheegay adiga marka xageed iminka kusuganta waktigan aad ila hadlaysid hadda waxaan kusugannahay dhuulsamareed ayaan joogaa walaa dhuulsamareed mataqaana ayaa hadda jooga oo nabad ah mataqaanaa kusulaas waa tahay ambasador waxaad safarkaaga ku macnaysay inuu yahay safar nabadeed oo aad magaalooyin dhowra ku marayso dadka qaarkood waxay leeyihiin safarka maxamed cali america waa safar siyaasadeed oo markii uu xilkii safiirnimada wareejiyey wixii ka dambeeyey arrimaha siyaasaduu galay magaalada muqdisho ka soo cadhooday taasoo keenaysa in uu baxo oo dhinacyadii kala duwanaa uu la soo kulmo isagoo markaasi siyaasad isku diyaarinaya dad badan baa markaa ku macnaynaya safarkaaga arrintaas oo la leeyahay maxamed cali america oo isdiyaarinaya oo gogol xaar buu samaynaya maxaa dadkaasi ka odhan lahayd arrintaa wax kama jirto aniga sideed sano iyo ka badan baa safiir soo ahaa aad baan usoo shaqeeya ayaan aaminsanahay inaan fasax wadankeena gudihiisa kasoo qaato waxa weeye waa wax wanaagsan waaye dadka aan tuso in fasaxda wadanka lagu aadi karo wax kaloo siyaasad ah oo kuguda ma jirto iyo arrintaas oo nabadeenta ah oo safarka nabadda ugu magac daray ayaan wadaa keliya wax kale guda malaha waa tahay laakiin markaad tiraahid safar nabadayna dadku waxay fasiran karaan haddii adigu aad shacab tahay oonad xil hayn nabadda aad ku baaqaysid iyo nabadda aad ku keenaysid howl badan bay u baahnaanaysaa marka nabadayntuna qof qof keligii ma qaban karay dadku leeyihiin maxamed cali america safarkiisa far baa ku godan waxa weye mataqana wax kasta marka la bilaabaayo qof baa bilaabo mataqaanaa kadib ayaa dad la raadsadaa aniga safarkii baan ku jiray waxay tahay baaqida aan ku baaqaayo dad badan baa ila soo xiriiray war soomaali ah waxaan rabnaa anaga soomaaliya in shaqeeyo qabiilka waxaan rabnaa in soomaaliya ay gaarto xilli ay ayada gashan karto maxaa damacsantay markaa iminka beledweyne waa lagu diiday maxaa tallaabada kuu xigaysa ay noqonaysaa waxaan tegayaa magaalooyinka baan tegayaa beledweyne iyadaba insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaan tegi doono ayaan aaminsanahay magaalooyin kale ayaa ii dhiman aan dhamaysanayaa markaan aan dhameeyo safarkeygan insha alla tacaala waa hadli doonaa wixii aan soo arkay ayaan sheegi doonaa bugda waa qori doonaa duweeraag kaasi waxa uu ahaa danjirihii hore soomaaliya ee dalka kenya fadhiyey maxamed cali americo oo uu u waramayey waryahayga cabdilcasiis xuseen cusmaan waxaa dhegaystayaal naga xusuusinah inaannu la xiriirnay guddoomiyaha gobolka hiiraan hase yeeshee ayna taasi noo suuragelin marka ugu horreysa ee noo suura gasha amaba uu guddoomiyuhu ka hadlana aanu idiin soo gudbin doono halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington